muddadan laba bilood gudahooda waxaa dhacay soddon howlgal oo gobolka hiiraan deegaanadii la qabtay deegaanadaasoo inta badan ay shabaab lagula dagaalamayay oo loo abuuray ciidamo maleeshiyaad oo loogu talagalay inay ka kiciyaan maadaama aysan ku baahi karin ciidamada amisom gobolka hiiraan oo dhamaystiran waxaana ugu golleena waxay tahay inay geedka ay galaan iyo meel walbay galaan ay ugu dabagalaan maleeshiyaadkaas iyo ciidamo beeleedyada loogu abuuray tuulooyinka iyo degmooyinka la qabtay hadda waxaa dhacdadii ugu dambeysay meel oo bulubirta u jirta oo lixdan kilomitr u jirto sideed nin oo sideed nin oo nabadiidka ayaa lagu dilay aada iyo aad ayay ugu mahadsan yihin ugu mahad celinayaan nimankaasi la dagaalamay nabadiidka waxayna kula dagaalameen waxay tahay nimankaasi nabadiidka sakawaad waxa ay ugu yeereen oo hantidooda ay ku boobayaan xaqiiqdii meel iyadana labaatan kilomitr u jirta oo lagu magacaabo afcad degmada jalabakti oo iyadana sidaasoo kale dhacdan mid lamid oo shabaab lagula dagaalamaya ka dhacday sidoo kaleeto waxaa jira waxyaabo badan oo hadda laga qabtay gobolka degmada halgan oo kaleete waxaa jirtay sargaal oo horjoogaha shabaab oo meesha lagu dilay oo u qaabilsanaya dhanka sakawaadka waxay ugu yeereen sakawaadka xaqiiqdii muddooyin badana waxaan raadinaynay dadyooga u qaabilsan ee u fududeeya howlahaasi sargaalkaasi habeen dhexdaasoo gacanta soo galay meeshana ciidamadii meesha ugu takhaluseen waxay ahaayeen ciidamo la diyaariyo oo qorshaysan in laga waayo labada kun lix iyo tobanka ka hore in laga zuuliyo shabaab deegaankan oo hiiraan xaqiiqdii iyadoo howlgalkii si dardarle ku socdo ayaa waxay de-een roobab roobabkii ayaa joojiyey dagaaladii iyo wixii lagula jiray shabaab haddana waxaa socdo howlgalkii oo kii hore mid ka ballaaran ah
dhinaca kale waxaa socotay abaabul la doonayay in labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamul goboleed loo dhiso waxaa muddooyinkan uu muran ka taagnaa halka gogosha la dhigayo meesha caasimadda noqonayso kan guddoomiye ku-xigeen gobol ee dhinaca siyaasadda iyo amniga maxaad nooga biri kartaa meesha ay wax marayaan waa mahadsan tahay howlgalkaasi wuu socdaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada labada gobol aad iyo aad ugu socdaa waxaan rajaynayaa mar dhow inay soo bixi doonto wax lagu farxo xaqiiqdii miro aad iyo aad u fiican wasaaradda arrimaha gudaha waxaan anaga jecelnaha inaad u gudbina xaqiiqdii annagoo wasaaraddii nagala soo magacaaba meesha ay tahay xaqiiqdii dadka gobolada jooga inay la tashtaan aysan dhicin dad meelo kale jooga inay la tashanin waxaan jecelnaha mar har iyo habeenna u taagana waxay tahay inaan dadkaas walaalaha isku keenno oo si nabada aan ku wada heshiino meel fiican oo gogasha lagu wada kalsoon yahan la dhigo